wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed cabdi xayir maariix ayaa si rasmi ah uga daahfuray magaalada muqdisho tababar ku saabsan beerashada casriga ah tababarkan ayaa waxaa loo qabtay konton arday oo kasoo gudbay imtixaan ay hore u qaadeen wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalk soomaaliya iyo jaamacadda jamhuuriya gudoomiyaha jaamacadda jamhuuriya injineer maxamed axmed maxamuud baraag ayaa sheegay in tababarkan uu xal u yahay ardayda barataha cilmiga beeraha jaamacad jamhuuriya dabcan waa jaamacad soomaaliyeed oo loo aasaasay in ay wax ku kordhiso waxbarashada sare ee dalka laba kun iyo koob iyo tobankii ayaa la aasaasay waxay shaqo bilowda laba kun iyo labaiyo tobankii waxaan ku faraxsannahay in dhowr iyo tobankaas sano aan kaalin ku lahayn kobcinta garaadka iyo aqoonta dhallinyarada soomaaliyeed oo aan soo saarnay dhowr kun oo arday oo maanta ka kala shaqeeya sakrada sektarada kala duwan ee dalka ka jira kuwa dowliga ah kuwa caalamiga ah iyo kuwa gaarka ahba haddana aan weli ku guda jirno inaan diyaarino sanad kasta suuqa kusoo darno dad ku hubeysan karti iyo aqoon waxna soo kordhin kara hal abuurna la iman kara dadkooda iyo iyagana is-anfici kara wax soo saar g d b-ga dalka marka la fiiriyo boqolkiiba labaatan ku dhowaad waxa uu ka yimaadaa beeraha oo aanay xooluhu ku jirin haddii xoolaha lagu darana waxay yidhaahdaan ilaa boqolkiiba lixdan shan ayuu g d b-geenu ka yimaadaa wax soo saarka xoolaha iyo iyo beeraha uu ka yimaadaa wasiirka wasaaradda beeraha xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed cabdi xayir maareey ayaa sheegay inay muhiim tahay in la helo aqoon-yahano wax kusoo kordhin karaa cilmiga beeraha arday soomaaliyeed oo ilaa konton ah aqoon-yahaniin ah tartan soo galay ilaa xad tartan aan weyneyn laakiin lagu fiirinayay dadka waxoogaa technolojiyada la doonayo in laga faa-ideysto ku horeeya toddoba boqol iyo todobaatan iyo lix kale lasoo gala konton laga soo soocay shan iyo labaatan gabdho soomaaliyeed yihiin shan iyo labaatan iyo shan iyo labaatan wiil aada iyo aad baan wasaarad ahaan ugu faraxsanay inaanu qayb ka nahay insha allahu tacaala wax khayr lena markii uu dhammaado biliya barkaas oo maskaxda aqoon-yahaniinta la isu geeyo aada iyo aada baanu rajo uga qabnaa inuu wax kordhiyo oo wax keeno oo isbeddel keeno oo cilmi aanu beeraha uga faa'iidaysano aan keeno waxaan ku faraxsanahay inaynu isku hadda intaan halka fadhiyay waxaan akhriyayay boorka oo ay ku qoran tahay dabcan wasaaraddii iyo c i a d iyo jaamacad soomaaliyeed guddooyin ka hor shirkan oo kale lagama qaban jirin haddii aan meesha u n d b iyo faw iyo aanay ku jirin marka atleast inaynu inagu shir qabsanay oo hay-adaheenii aqoonta iyo wasaaraddii isu yimaadeen oo shir qabsadeen aada baan ugu faraxsanahay marka laga hadlayo aqoonta iyo cilmiga oo haga adduunka oo waxa aan hadda ku shaqaynayno dharka aan gashanahay kombyuutarada aan haysano moobilada aan haysano kamaradaha whatever so oo marka layna ka reebo ruuxiyadeenna dad baa sameeyey dad baa sameeyey guddoomiyaha hadda waxaan weydiiyey jaamacadda meeqa dhigato shan kun arown shan kun jaamacado kotomeeyo ahina waa furan yihiin oo mid mid warba nambarkeedu intaa ku dhow yahay marka halabuurka wasaaradda iyo jaamacaddu alifeen waa in mid wax ka soo baxaan uu noqdaa aqoon inay aqoontu inay shaqayso wey aqoontu haddii waxba soo saari weyso haddii aqoon meeshii la rabay ma gaadhsiisna arday kastoo yimaada oo yidhaahda waxbaa wadaa waxbaa igu jira waxaan siinaynaa meelu ku fikiro oo iyo inaan in yar taageero aan idhaahno haye balla hubino inuu inuu inuu inuu wax soo saari karo marka labadan xarumada iskaashaday iyo tababarka kotonka arday waxaan filaynaa inay wixii ugu horreeyey dhaqankaa aynu ku bedelayno ay ka soo baxaan insha allahu tacaala wasaaradda beeraha iyo waraabka xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa dadaal xoogan ugu jirta sidii ay uga faa'iidaysan lahayd aqoonta da-yarta baratay cilmiga beeraha